Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soodhimaha Mudane Cabdikariim Axmed Xasan ayaa maanta sheegay in guddigu ay la wareegeen islamarkaana ay diyaariyeen dhammaan agabkii ay ku qaban lahaayeen doorashooyinka golaha deegaanka oo dhacaysa sodonka Juun 2025 sida uu sheegay Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soodhimaha maanta waxaa noo yimid oo aan la wareegnay qalabkii doorashada oo isugu jira diiwaangelinta dadweynaha iyo codbixiyayaasha maalinka la codaynahayo waa maalin weyn saa la socotaan sanadkii tegey bishii nofembar keeda waxaa baarlamaanku ansixiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha waxaa laga joogaa boqol iyo laba-iyo toban cisho boqol iyo laba-iyo toban cisho maanta waxaan joognaa inaan haysanno dhammaan qalabkaan u baahnayn inaannu doorashooyinka golaha deegaanka oo dhici doona bishaan aansanadkan aan ku jirno bisha juun soddonkeeda inaannu hayno qalabkii loo baahnaa oo doorasho lagu qaban lahaa waxaan ummadda soomaaliyeed la wadaagaynaa akhbaartaas cusub ooan maanta idinkugu yeernay oo aan rabnanan inaan meediyuhu aannu geyno qalabka iyo bakhaarada ay noogu xaraysan yihiin waa maalin weyn oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay sugaayeen ah in dalka soomaaliya uu u haystay inuu aado doorasho qof iyo coda waxaan bilaabi doonnaa inaannu deegaammada soomaaliya inteeda badan aannu ka qabanno golaha deegaanka bishii juun soddonkeeda waxaan bilaabi doonnaa diiwaangelinta dadweynaha bisha soo socota gudaheeda waxaan geli doonnaa marxalad dalku uu aadi doono doorasho qof iyo coda saa la socotaan dalka soomaaliya markuu xorriyadda qaatay wuxuu ku bilaabay dal demoqraadiga oo dadku ay doortaan dadka madaxda u ah waxaa ilaahay mahaddiis ah oo guddigan sharafta lihi uu ilaahay u fududeeyey boqol iyo laba-iyo toban cishi iyagoo jira in maanta aannu hayno hanti ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo ah qalabka doorashada dadku u fududayn doono inay isdiiwaan geliyaan kuna codeeyaan haddii erhaalle ka dhigo waxaan rabnaa meediyaha inaan si toosa ugu gudbinno shacbiga soomaaliyeed inay isku diyaariyaan doorashadaas waxaan haynaa dhammaan qalabkii loo baahnaa waxaan haynaa dhammaan shaqaalihii qaban lahaa shaqadaas waxaan diyaarinaa dhammaan wixii loo baahnaa oo agab ahaa oo loo baahnaa inay doorasho ku aaddo waxaan si gaara ugu mahadinahayaa dowladda soomaaliyeed oo muujisay garab istaag dalabka aan dalabannay oo ahaa inaan helno dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa doorashada oo run ahaantii qayb muhiima bixisay oo qalabkan la soo gaday ay tahay shacbiga soomaaliyeed lacagihii lagu ururiyey marxaladoo adag dalku uu ku jiro inaannu maanta hayno in qalabkeennii aannu hayno doorashada waxaan ka sugaynaa waxaan noo dhimanna inay dowladdu noo dhammaystiri doonto sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan noo socota diiwaangelintii ururada ururadii qaar baa isdiiwaangeli qaar badan on the process waaye marka aannu bilowno bish soo socotaa diiwaangelinta dadweynaha waxaa noogu xigi doonta insha allahu tacaala inay noqoto maalin weyn bishii juun soddonkeeda oo shacbiga soomaaliyeed doortaan madaxdooda golaha deegaanka ah hadalka guddoomiyaha ah inay diyaariyeen dhammaan agabkii loo baahnaa inay fududeeyaan qabashada doorashada qof iyo code ee golaha deegaanka ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dowladda federaalk ee soomaaliya dadaalo xoogan ku bixinayso sidii ay dalkaga dhici lahayd doorasho dadweynuhu codkooda dhiibanayaan